bismi illaahi raxmaan raxiim maanta oo taariikhdu tahay afar iyo labaatanka novembar labada kun iyo afar iyo tobanka waxaan isu soo taagay inaan shacabka soomaaliyeed la qaybsado xaaladda adag ee dalku marayo shan iyo labaatankii bishii oktoobar labada kun iyo afar iyo tobankii waxaan soo saaray isku shaandhayn kooban ee xubnaha golaha wasiirada isku shaandhayntaasi waxay ku salaysnayd awoodaha dastuurku isiinayo ee ku xusan qodobka boqolaad xarfaha a iyo ba isku shaandhayntaas waxaa loola jeeday in la derder geliyo howlqabadka golaha wasiirada gaar ahaan waxaan ula jeeday xal uhelidda khilaaf soo dhex galay hay-adaha garsoorka iyo wasaaradda cadaaladda waxaa kaloo loola jeeday in la habeeyo dhaliilo ka jiray wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda isla shan iyo labaatankii bishii oktoobar sanadkaas nasiib darro war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa lagu sheegay in go-aankii ra-iisul wasaaraha aanay waxba ka jirin wuxuuna madaxweynuhu amray in wasiiradii ay khusaysay aanay u hoggaansamin go-aanka golaha ra-iisul wasaaraha waxaa cad in qoraalkaas madaxweynuhu soo saaray uu si cad uga hor imaanayey dastuurka dalka qodobka aan horay u xusay iyo kala madax bannaanshaha hay-adaha dastuuriga ah ee dalka intaa waxaa ka dambeeyey in madaxtooyada laga soo abaabulay mooshin sharci darro ah oo ka dhan ah xukuumadda mooshinkaas oo aan xidhiir la lahayn waxqabadka xukuumadda laakiin salkeedu yahay wasiir la saaxiiba madaxweynaha oo wasaarad kale loo wareejiyey mooshinkaas oo xildhibaano badan iyo bulshaweynta kaleba u aqoonsan yihiin inuu sharci darro yahay loona adeegsaday musuq maasuq wuxuu kawuxuu keenay kala qaybsanaan ballaaran ee golaha iyo hay-adaha kale ee dalka wakti ay muhiim tahay midnimada hoggaankeenna hay-adaheenna iyo dadweynaheennaba mooshinkan sharci darrada ah wuxuu caqabad ku noqday geedi socodka higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka laba jeeroo hore ayaa mooshinkan si aan waafaqsanayn habraaca baarlamaanka loogu soo bandhigay golaha shacabka balse waxaa xildhibaanadu si cad u diideen in mooshinkaa sharci darrada ah ee halista gelinaya midnimada iyo jiritaanka hay-adaheenna la hor keeno golaha xildhibaanadu waxay si kala go' aan lahayn ugu soo jeedinayeen madaxweynaha iyo shakhsiyaadka kale ee ka shaqaynaya mooshinka in danta dalkeenna ay eegaan kana joogsadaan howlaha socda ee dalkeenna u horseedi kara dibudhac iyo burbur waxbase lagama maqlin xildhibaanadaas baaqyo la mida kuwaas oo ka soo baxayay dadweynaha culamaauddiinka waxgaradka iyo ummado daneeya dalkeenna ayaa iyagana dhegaha laga furaystay maanta oo taariikhdu tahay labada afar iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa dhacay isku day kale oo la doonayey in la dhinac maro xeerka u degan golaha shacabka waxaan bogaadinayaa xubnaha golaha oo ka hortegay isku daygaas xaqdarrada ah waxaan ka xumahay dad mas-uuliyaddii lagu aaminay u adeegsanaya ama u isticmaalaya dana gaar ah oo ka soo horjeeda qarannimadeenna waxaan ammaanayaa isku dayadii guddoonka golaha shacabka uu isku dayayey in khilaaf khilaafka lagu xalliyo wadahadal ka baxsan golaha shacabka taasoo anigu mar walba aan diyaar u ahay hase yeeshee ka hirgeli waayey dhinaca madaxtooyada iyo madaxweynaha waxaan soo dhowaynayaa tilmaantii guddoonka golaha shacabka oo ahayd in mooshinkan sharci darrada ah uu caqabad ku yahay howlihii sharci dejinta iyo dhismaha hay-adaha dawladda ee ay isku afgarteen labada gole golaha fulinta iyo golaha shacabka muhiimkana u ah geedi socodka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan sidoo kale soo dhoweynaya go'aanka guddoonka golaha shacabka oo mar walba u taagan in arrintan lagu xalliyo wadahadal iyo is-afgarad ka baxsan mooshin la soo abaabulo oo kala qaybinaya golaheenna iyo dadkeenna waxaan ugu baaqayaa ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh in ay u midoobaan ilaalinta dastuurka iyo sarraynta sharciga waad mahadsantihin go-aankaygu waxaa weeyaan inaan ku taagnaano dastuurka iyo sharciga arrintaana lagu xalliyo wadahadal iyo wadaxaajood dhinacyada ishayoo dhan ay ka soo qayb galaan oo cadaalad ah oo dadkeenna u daneeya waa mahadsantihin